Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan afartan arday oo baratay Qur'aanka Kariimka iyo tafsiirkiisa, iyo culuumta shareecada islamarkaana ka aflaxay Maxadka Abuubakar As-Sidiiq. Waxaa kasoo qayb galay munaasabada maamulka Maxadka Abuubakar As-Sidiiq, Bahda Waxbarashada, waalidiin iyo marasharaf kale. Sheekh Maxamed Isxaaq Cismaan, maamulaha Maxadka Abuubakar As-Sidiiq ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد ولا ليال war iyo hadal iyo khudba iyo waxa way wacdi waa la dhameeyey kelimadeeda ugu horeysa waxay ku aadan tahay on ilaahay subxaana wa tacaala marka ugu horeysa aan ku umahad celino allihii ardada waxa way nagu soo caawiyey ayagana ku caawiyey inay wax bartaan oo ku garab galay allah subxaana wa tacaala umahadinaynaa ayagana waxaan leenahay hambalyo hambalyo hanii'an lakum uma hanii'an lakum waxa weeye cilmigii sharciga ahaa ee waxa weeye diintu ay ammaantay aad xambaarteen waxa weeye halkii inaad kasii wadaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa macad abi bakar asidiiq waxaa la aasaasay labadii kun iyo todoba iyo tobankii macadku diintii waxaa lagu bartaa maadiga waxaa ka aflaxday ilaa laba dafcadood dafcadii labaad aan u joogno xafladeeda waxa weeye macadka qaybo badan buu ka kooban yahay qaybta waxa weeye shareecada dugsiga sare shareecada dugsiga dhexe qayb waxa weeye mutuunta la xifdiyo oo hablaha u gaar ah iyo qismiga waa qaybta taxfiidka qur-aanka kariimka oo iyadu shanta maalmood ah waxa aan gudbayaa unaan kusoo gebagabaynayaa dardaaran ardada waxa weye aanu dardaarmayno walaalayaal cilmigu aad buu u nafci badan yahay aad ayuu u sharaf badan yahay isu sheegi mayno waxaan isu dardaarmaynaa in halkii aan kasii wadno bilow bay idii tahay waxbarashadii haddunbaad bilowdeen waxa weeye jidkeedii inaad martaan oo jaamacadihii kuliyaadkeedii kala duwanaa takhasusaadkeedii marxaladeedii kala duwanaa aad sii martaan ayaan idinkula dardaarmaynaa qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay munaasabada ayaa u hambalyeeyey maamulka macadka abuubakar asidiiq iyagoo dhinac kale ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada diinta islaamka iyo culuumta shareecada waxaan mahad u jeedinayaa maamulka iyo macalimiinta ee maxadka abuubakar asidiiq waxaan halkan farxadda la qaybsanaynaa oo aan leenahay soo dhowaada waadna ku faraxsannahay waxbarashada aada qeybaheeda ama qeybta dhexe ama qeybta sare ah ead ka qanijebinaysaan ardada maanta faraxsan ayaan u hambalyeynaynaa oan leenahay baaraka allahu fiikum wixii aad barateen allah ummadda ku anfaco awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan halkan uga hambalyeynayaa ardayda maanta ka qalinjibisay macadka abuubakar sidiiq kuwaasoo iskugu jiro qeybta taanawiga acdaadiga iyo ardayda taxfiidul qur'aan alkariim aad ayaa looga soo hadlay ahamiyadda ay leedahay waxbarashada iyo taxfiidul qur'aan alkariim iyo qur-aanka faa-iidada uu leeyahay adduun iyo aakhare intaba marka waalidiinta intiina kalena waxaa idinku baraarujinayaa inaad ilmihiin ayagoo dheeri qur-aanka la geeyay macadkan abuubakar sidiiq anigoo ku hadlaya afka jaamacadda beledweyne waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u mahad celinaynaa maamulkii iyo macalimiintii soo qabaqaabiyey xafladdan quruxda badan leh meel la xaadirin meesha ugu ajarka badanna sababtoo meel ilaahay kitaabkiisa iyo culuumtiisa lagu maamuusaayo waa meesha ugu sharaf badan ayagana mahad ayaan u celinaynaa mar kale waxaan mahad u celinaynaa waalidiinta iyo marti sharafka ka soo qayb gashay culummada ayagana waa u mahad celinaynaa awalan horta waxaan leeyahay ardada maanta qalajibinaysa ayagana mahad gooni ay mudan yihiin ee farxad in la qaybsado waan aad baan ugu faraxsanahay maanta xafladan inaan ka qayb galo ay soo qabqaabiyeen maamulka macalimiinta ardayda macadu abubakar sidiiq lilculuum alsharciya walcarabiya ardayda waan u hambalyeynayaa kelimaadka way iska dheer yihiin ma rabo inaan kusii dheereeyo qaar ka mid ah ardayda munaasabada loo qabtay ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay soo gaaraan heerkan magacaygi waa xuseen axmed cabdi waxaan ka mid ahay ardayda maanta nasiib u yeelatay inay ka qalin jibiso macadka abuubakar sadiiq gaar ahaan qeybta shareecada maasha allah waxaan u mahadcelinayaa waalidkaygay iyo macallimiintaydii muddada dheer wax isoo bariyey wakhti badan aan soo wada qaadanay baaraka allahu fiikum insha allahu bulshada kalena waxaan ugu hambalyaynayaa inay ka qayb galaan ee shareecada horey u gaaraan macadka dufaac cusub ayuu qaadanayaa inay dufcadaas cusub ay ka qayb galaan horey u gaaraan ayaan ugu hambalyaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله أولا مقعي ونور عبد الله آدم وحان كبحي معك أبي بكر الصديق قيبت الشريعة هذا مركور إلهي بمحط اسكاله ونصور قليي سنهاك الدب إن ما أنت نصوق بجبيو حفلة داستان وحان محط الله كدب وحان محط اسكاله ما ملياشة معك وقهري أستاذ علي عبد الكريم دمان رئيسك جامعة رئيسك معك شيخ حمزة معد شيخ حمزة يوسف dhammaantood waa u mahadcelinaa insha allah bilahi towfiiq tan iyo markii la aasaasay macadka abubakar asidiiq oo dufcadii labaad ay ka qalin jibisa isaga oo sanad weliba soo saara arday badan kuwaasi oo bartay maadooyinka shareecada islaamka iyo xifdinta qur-aanka kariimka